ugu yaraan afar qof ayaa dhimantay laba iyo toban kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta magaalada gaalkacyo uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya maleeshiya hubaysan iyo ciidanka maamulka puntland iskahorimaadkaasi ayaa bilowday kadib markii dad taageersan xisbiga horseed ay damceen inay magaalada ka dhigaan bannaanbax balse ay ishortaageen maleeshiya hubaysan saare ciidle oo stuudiyaha igu helisa ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay nabadoon yaasiin cabdisamad oo v o eeda u sheegay inuu goobjoog ka ahaa dhacdadaasi waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida ay wax u dhaceen walaal magaalada waxaa ka bilowday wax lagu sheegay ololayaal xisbi marka xisbiga horseed la yidhaahdo yaa wuxuu sameeyey ciidan iyo waxay dhigeen barxadihii magaalada adigu dadka shacabkaana markay ciidankii waxay arkeen waxaa la yidhi ruuxaan maxay yihiin waxaa la yidhi horseed baa waxay leedahay bandhig adigu arrintaa dadka aada bay uga cadhaysiisay ciidankii dawladda iyo hantidii dawladda oo loo isticmaalayo ololo siyaasadeed kadib inagu meeshii baanu tignay qolada dawladda waa la hadalnay waxaanu ku niri ciidankan iyo baabuurtaan iyo shabaqlayaasha meesha ka kaxeeya dadkana si caadi oo silmiya ula hadla ururadii kuwii horeba baabuur bay microfoonna saarteen xudino la socon dadku marka shacabka baabuurta ciidanka oo ay ku dhegan tahay calaamadii horseed iyo ciidankii oo horseed u shaqaynaya waxaan dadku ma qaadan karin naga daaye waatay markii aad u tagteen kadib maxaa dhacay dhalinyaro caraysan oo arrintaa diidan yaa waxay dadku waa hubaysan yahay dee qof walbaa gurigiisa subaxii qorigana kala soo kal lahaa habeenkiina galabtiina ula caraadaa waa la isxabadeeyey ciidan niman dhalinyaraay oo meel iska farfadhiya yaa waxaa u yimid gaadiid ciidanku dawladdu leedahay oo uu horkacayo duqa degmadu afar gaari oo tignika iyo laba baabuur oo ciidan dawladda hoose ay saaran yihiin kadibna meeshaa xabad bay ka bilaabeen iyagu markaa waxay ku andacoonayeen waxaan rabnaa inaanu qabqabanno nimankan dhalinyarada rasaastaas waxaa ku dhintay afar qof ilaa adeer kolley intaan anigu maqashisoonahay dhowr iyo toban qofna waa ku dhaawacmeen rasaastaas dadka layse xooggeedu waxay ahayd rasaastii ay ciidanku rideen oo qoryaha dhashiikayaasha iyo baroonnada iyo shilkayaasha ka dhacayay haddana magaalada xaaladeedu xoogaa waa kala degan tahay kabacdi xaaladii mudaharaad bay isu bedeshay waa tahay shacabkii magaaladu ay arrintaa ka kaceen waxa hadda meesha yaalaana waa intaa waa tay marka waa ayo dadka dhintay markaa afar qof weeye dhimashadu waxaa laygu yidhi waa laba ciidanka iyo laba qof oo ah shacabka magaalada joogay dhaawacuna waa dhowr iyo toban oo dadka cabdixabilo waaweyn oo dhashiikayaal yaa la riday waa tay mar haddaad sheegtay inay ciidanku adeegsanayeen hub culus dadka shacabkuna maxay adeegsanayeen iyaguna hubka nooc maaha shacabku waxay adeegsanayeen qorayaal akayaal iyo wax lamid ah de dadku magaaladan wadankan waxa weeye walaal magaaladan waad ogtaa magaalo meel furina isaga taal qof walbaa gaarkiisu ammaankiisa u ilaashadayaa cid u xil saaran oo hadda ammaankeeda ilaalisoo guudi ma jirto waa tay marka intaynu ognahay dhowr urur baa jira oo isku diyaarinaya inay doorasho ka qayb galaan puntland marka dadku ma dhammaan ururadaasi siyaasaday diidan yihiin oo ay leeyihiin xilligeedii lama joogo mise xisbiga horseed unbay diidan yihiin dadku maya walaal horta dadku xisbiyadoo dhan waa la diidan yahay xisbiyada nidaam inay ku yimaadaan baa la rabaa dawladdu xilligay mandate-ka u haystay inay xisbiyihi nidaam samayso waa soo dhaaftay halkaan sana lacag ay hay-ada bixinayaan baa hay-adaha iyo dawladdu sheerku iyo wax shacabka loo laynayaana lacagtaasaa dan laga leeyahay maslaxad iyo xisbiyihiya nidaam dadkaani inay dhibaato ay ku jiraan kaga baxaan lama wado marka la eego nabadoon sidaasi aad u hadlayso miyaan laga dhadhansan karin in qaar ka mida hogaamiyeyaashiina dhaqanku aad doonaysaan inaan laga guurin nidaamkii beelaha ee hogaamiye dhaqameedku ay soo dooran jireen madaxda maamulka qabanaysa oo aa ka soo horjeedaan nidaamkan dimuqraadiyadda ee qof kastaba xaqa u siinaya inuu si xora u doorto qofka uu damacsan yahay amaba uu tuhmayo inuu wax u qaban doono walaale hogaanka dhaqanku horta waa hogaan kaab kaabaanu ku dhalanay inala ka tirtirada ma ogolin waxa realitiga in laga hadlaa fiican dadkaani waxay u baahan yihin nidaam dawladeed oo wanaagsan inay helaan laakiin uma baahna dimuqraadiyad qaata in lagu laayo oo ciidamo loogu samaysto oo sanka laga geliyo oo lagu dilo oo dambiilayaal looga dhigo dhaqan ahaan annaga lafteedu in nala ka guuro in nala ka guuro hadda dadka iyaguna yeeli mayaan nana yeeli mayno xaggee nala geenaya haddii nala ka guuro kaasina wuxuu ahaa nabadoon yaasiin cabdisamad oo khadka telefoonka ugu warramayey saare ciidla nuur dhegeystayaal meerka gaalkacyo ayaan isku daynay in aanu la xiriirno hase yeeshee waynoo suurtageli weysa wixii arrintaasi ka soo kordhanaa waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda